Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa duulaan ku tilmaamay mashruuca loogu magac daray dad dhigista oo uu maamulka gobolka Banaadir ku dhawaaqay. Xildhibaanka oo lagu magacaabo Xirsi Aadan wuxuu si adag uga hor yimid mashruuca uu maamulka gobolka Banaadir ku sheegay inay ku diiwaangelinayaan dadka dhinta, kuwa dhasha iyo dadka isguursanaya, wuxuuna arrinkaasi ku tilmaamay duulaan lagu soo qaaday shacabka Muqdisho oo sababi kara inay bulshada kacdo.
dalka wax soomaaliya waxaa ka jira dalkan soomaaliya la yidhaahdo khaasatan magaalada muqdisho waxaad u qabtaa dadka degan iyo ayadaba runtii in si qaldan la rabo in wax looga raadiyo oo lagu soo- waa lagu soo duulaan dhihi karnaa sababto waxaa weeyaan qofkii bini'aadanka ahaye soomaaliga ahaye inuu guursadee rabay haddii la yidhi ma guursan kartid ilaa inaad warqad soo qaadato ood lacag soo bixda maahine Eh, ama la yidhi maalkii ii sheeg maag ma furi kartid ilaa adigu aad lacag soo bixda maahine ama la yidhaahdo meyd ma duuga kartid ilaa inaad lacag soo bixda maahine haddee waad garan kartaa dadka in la caburinaayo oo dadka in la kiciyo ay tahay shaqadaasina dee shaqa dowladda sare ay og tahay ma aha xaqiiqdii waa dowladda hoose og oo gobolka banaadir marka waxaan leeyahay eh, inaysan arrintaasu sax ahayn inay ogaadaana fiican hadday isdhegatiraanna waxaa weeyaan dee taasi sax ma noqon doonto dadku shacabkaana waa kici doonaan ayagaana mas-uuliyadda ka dhalata qaadi doona hadhow Mar la weydiiyey waxa ka dambeeya in maamulka gobolka Banaadir go'aankan soo saaro ayuu sheegay inuu yahay mid dhaqaale urursasho ah oo la doonayo in hantida shacabka Muqdisho lagu qaato uuna la mid yahay mashruucii faagista qabuuraha ee lagu xiray in qofka warqad soo jarto si uu meydkiisa ula baxo.
dhaqaale raadis waaye in lacag la helo unbaa laga rabaa maaha in wax kale oo xalaho ku jira ma jirto sidaad wada ogsoon tahay ama aad og tahay hadda ka hor waxaa la yidhi meydka lagala baxo qabuuraha baalki ku yaallay ee fsiyooni Ha- ha la bixiyo marka la yidhi waxaa la bilaaba isla markiiba warqadha la soo qaato warqadha la soo qaato macnaheeduna waxaa waaye xafiiskaas tag lacag soo bixi iyo imaa waay hadda mar kale la soo celiyey ayadii oo sidii hore leeyahay meyd hadduu dhaco een, warqadha la soo doonto maxaa la dhahaa qof haddee dhalato warqadha la soo doonto wixii caadiga ahaa waaba caadi oo dee qofkii isbitaal ku dhalata isbitaalkay ka qaadanaysaa nationalitiska iyo warqadeeda iyo waxeeda laakiin sabab loogu tago xafiis loo samaystay oo lacag loo geeyo ujeeddadu waa in lacag la qaado un wax kaloo ku dhex jira ma jiraan ii imaaw lacag iga- lacag ii keen warqadan ku sii waayo Wa- marka taasina dee wax saxa maaha shacabkana dhib weynay ku tahay Tan iyo markii uu Xasan Sheekh la wareegay xilka madaxtinimada ee dowladda federaalka lagana joogo muddo laba sano ah ayaa shacabka iyo siyaasiyiinta waxay ku eedeynayaan in dadka Soomaalida ah gaar ahaan reer Muqdisho uu ku hayo dhibaato badan oo ay ka mid tahay in marba mashruuc lagu tijaabiyo.